qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa degmada gubadley ka hirgeliyey xarunta tasliim oo lagu xanaanaynayo digaaga si ay qayb uga qaataan maalgashiga dalka dhallinyaradan ayaa la yimid hal abuur lagu xanaanaynayo digaaga nooca loo yaqaano bacrimiska ee lagu koriyo korontada maamulaha xarunta xanaanada digaaga ee tasliim ciise maxamed ayaa ka warramaya hirgelinta xaruntan isagoo dhallinyarada ugu baaqay inay dalkooda maalgashadaan inaan xaruntan hirgelinno run ahaantii wuxuu ahaa fikir weyn oo aan in muddo ah aan aan aan ku fikiraynay inaan hirgelinno oo inta badan businesska wuxuu ka bilowdaa fikir ayuu ka bilowdaa fikirkaas oo loo bedelo in wax la hirgeliyo inaan xaruntan digaaga ah inaan hirgelinno waxyaabaha nagu dhaliya waxaa ka mid ah baahida weyn ee loo qabo in xaruntan la hirgeliyo markii aan aragnay digaag badan oo laga keenayo dibadda oo isagoo kaartoomo ku jira ummaddii laga iibinayo caafimaad darro iyo dhibaatana ay dadka ay ka dhaxli karaan ayaa waxaa nagu dhalatay fikir ah in aan hirgelinno oo waddankeennii gudihiisa aan ka soo saaranno digaag nadiif ah oo freish ah sidaasna aan dadka aan ku gaarsiino guud ahaan magaalada muqdisho oo dhan marka hore waxaa lagu bilaabaa digaaggii isagoo yaryar oo ilmo ah kadib waa la korinayaa raashin iyo fitamiino gudaha waddanka aan ka heli karno ayaa lagu naaxinayaa kadibna wuxuu noqonayaa digaag nadiif ah oo saddex kiilo ilaa afar kiilo gaari kara oo dadkuna ay maxaan ku idhaahdaa ay faa'iido badan ay ka heli karaan marka hore waxaan soo saari jirnay shan boqol ilaa ilaa lix boqol ayaa soo saari jirnay laakiin hadda waxaan maraynaa heer aan kumanaan soo saarno wax la maal gashado waxaa ugu fiican waddankaaga ayaa ugu fiican waxaan leeyahay walaalayaal qof kasta oo dhaqaale haysta oo wax heli kara waddankeenna wuxuu leeyahay fursado badan oo maalgashi ayuu leeyahay xarunta xanaanada digaaga ee tasliim ayaa wax badan ka tiri doonta baahidii loo qabay digaaga ee magaalada muqdisho iyadoo meesha ka saaraysa midkii dibadda laga keeni jiray